horta goob walba oo ciidanka ATMIS ay banaynayaan waa muhiim waxaana lagu qiimeynayaa waxa amni ahaan kasoo noqon karo iyo siduu xaaladeeda noqonayo sidaan ugu filannahay ayay maaragta ka ka tarjumaysaa iyadoonan military expert aanan ka shaqaynin go-aanadaas lama qaato marka waxaa rabaa horta goob walba oo laga baxayo waa muhiim dhulkeena soomaaliyeed meel walba meesha kale waa ka muhiimsan yahay waxaan rajaynayaa inta harsan oo ay atmis ku harsan tahay oo inta badan waxaan ujeedaa in eerboorka iyo dekedda aad maaragta isha loogu haayo horeyaan uga jawaabay eerboorka iyo dekedda meesha ugu dambeyso oo laga bixi doono ayay noqon doonaan marka faysaska ugu dambeeyayna ku jiraan mar walbana qorshaha way ku jiraan oo dalka oo dhan amnigiisa la wareegayaa micnaheedu goob walba oo dalka ka mid a dowladda soomaaliyeed iyo ciidankeeda inay ku filnaadaan waay marka taas inaan maskaxda ku hayno walaalkay muxudiin mishinka soo socdo suu u ekaanayaa saa la socotid amisom wejigay markii hore kusoo gashay iyo wejigii mar dhexe ay isu bedeshay oo nabad ilaalintii haddana nabaddalyo isku loogu bedelay mandate loogu siiyey oo haddana atmis loogu bedelay ayay markii twenty twenty four la gaarana laga yaabaa in ay timaado baahi ah in transition kale la galo waa suuragal laakiin suu ekaana weli ma cadda annaga ma rabno inaan ka hor dhacno waxa mustaqbalka dhici doona oo annaga qorsheen waxa waaye inay atmis labada kun labaatan iyo afartan naga baxdo dalka baahidiisa daqiiqadaas marka la joogo iyo duruufta markaasi taagan wixii ay dhaliso say noqon doonaan waa waxa hadda lasii analyse garaynayo laga sii shaqaynayo mission african ciidamadiisi joogayan may noqonayaan mission isku dhaf uu noqonaya waxaas hadda waxa laga shaqaynayo laakiin annaga waxaan rabnaa waxba hadday dhacayaan oo ugu ugu suurta galsan inaan inay inay noqdaan ayaan rabnaa marka mishinka soo socdo noociisa waxaan rabnaa inaan u dayno waktiga lana sugno waktigiisa tan kale walaalkii cabdixafiid timetablekam idinkugu jiraa eerboorka iyo dekedu asagana kusoo celiyey mar walba waa noogu jiraa taas ku bishaareysta mustaqbalka dalkiina oo dhammaystiran ayaa ciidamadiina qaranka idin maamuli doonaan qodobka xiga oo asaga ku daray oo ka dhigista dadka soomaaliyeed or dadka soomaaliyeed yacni dhaqan ahaan saad la socotidba weligooda hubka lagama dhigay hubka way siteen way la noolaayeen dhaqanuuna noo yahay oo annaga hadda dhaqan cusub dalka soomaaliyeed oo dhammaystiran laguma soo kordhin karo laakiin muhiimaddu waxay tahay hubkaa haysatid maxaad u adeegsanaysaa hub fudud dadka soomaaliyeed iyadoo dowladdii militariga jirtay haysteen iyadoo dowladdii maaragta rayidka jirtay haysan jireen laakiin de siday u isticmaalayaana dembi ama problem keenayso haddeer saacaddan hadda la joogo annaga shacabka soomaaliyeed qoryaha ay haystaan oo ayagu geeloodii arigoodii loodooda kusoo gateen ayay khawaarijta kula diraraan oo dowladda soomaaliyeed waxay ka bixisaa keliya rasaasta iyo dawada ay ka bixisaa inta kale iyagaa qabsado oo khawaarijta isaga dhacsho marka hubka waxa loo adeegsanayo ayaa define garaynayo in qofka laga dhigo ama laga qaado ama lagu maxkamadeeyo laakiin annaga haddeer saacaddan hadda la joogo hub aan si khaldan loo sidanin dowladda soomaaliyeed uma qorsheysna inay hadda aruuriso kii wax lagu halaynayo ama wax lagu dhacayo ama wax lagu dilaayo oo dembi lagu galayo ha laakiin kan kale waxaan rabnaa in dadka soomaaliyeed intay tabartooda ahna khawaarijta ay kula diriraan inta kasoo hartayna inay si nabada oo maaragta nabadooda ay ay u haystaan markii de mustaqbalka dalka soomaaliyeed dadka soomaaliyeed guud ahaan in go-aamiyaan inaanan qofba aanan hub wadanin oo dowladdu ay tiraahdo hub hala dhigo markaa hala gaaro laakiin qorshaheena haddeer dagaalka hadda socda iyo qorshaha hadda xukuumaddan ay sidato ka mid ma ahan qori aan wax lagu halaynaynin in shacabka soomaaliyeed laga aruuriyo